garabka cabdilaahi xuseen iimaan dirawal ee xisbiga udub oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteel xaraf ee magaalada hargeysa waxaanay shirka jaraa'id cabdilaahi xuseen iimaan dirawal ka sheegay inuu ugu baaqayo cid kasta oo ka caawisa somalilan dimuquraadiyadda islamarkaana danaysa in ay faragelin ku sameeyaan khilaafka xisbigaasi waxaanuu hadalkiisu ku bilaabay sidan
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan idiin sheegayaa saaka inaan bal si fiican tafaasiileedii ka siiyo dadka oo la geliyey mugdi oo arrimahayaga garabkayaga isbeddeldoonka ee cudub aad mooddo in mugdi laga geliyey hawshooda iyo dhaqdhaqaaqooda waxaan idiin sheegayaa in hawsha iyadu ay sidii tahay arrinkan meesha ka dhacay ee garabka dawladdu ee cudub ay sameeyeenna aanu mawqifkaygii ka taagannahay oonaanu arkayn wax sharci ah iyo wax nadaama iyo wax dadnimaba ay ku jirto aanaanu arkayn dadka meesha isugu tegee laysugu geeyeena baaqigii ka hadhay qoladii hanuuninaha ka qaylin jirtay unaanu u aragno ee durbaannada iyo exbertka ku ahayd iyo kaylada waxaa kaloo la yaab leh oo meesha ka dhacay wax runtii aad mooddo in haddii aan dhaqsaa wax looga qaban amba aan halkaa lagu joojin keeni karta cawaaqib xumo mustaqbalka oo waxa la yaala wixii lagu soo tacbayey baabiin karta waxaa ka mid ah xisbiga udub xeer buu lahaa waa ogeydeen doorkii hore xisbiga udub waxaa shir ugu dambeeyey shirkii lagu aasaasay kii soddonkii juun ilaa kowdii juulaay labadii juulaay kaa wax ka dambeeyoo shiroo la qabtay ma jirto kaana waxaa lagu doortay madaxweynihii geeriyooday iyo daahiryaalo ku-xigeen loo magacaabay shirweynahana waxaa lagu doortaa hoggaanka xisbiga ilaa maalintaa hoggaan xisbi muulahan xisbigu iyaguna waanu dhaxalluun bay yidhahdeen oo iska fadhiyaan mid keliyoo xisbigu doorta isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka oo si sharciga u doortay ma jirin sababtay u seexinayeenee ay u ragaadiyeen xisbiguna waxa weeya inay khiyaamooyinkaa iminka dhacay ay soo wateen ayaa hubaalaha waxaa markaa dhacday shirkan maanta ay ku qabsadeen meeshan ii weydii shirkan ay maanta ku qabsadeen meesha ee loogu yeedhay dadkii dawladda u shaqaynayey oo meelaha qaarkood aanu hubno xitaa waashimaannadii xafiisyada in la keenay meesha waashimaannadii xafiisyada ay ku jiraan dad aan waxbaba ka ogeyn waxaanoo aan waxbana akhriyin waxbana qorin oo tuulooyinka laga soo urursaday iyo dad waxaan garanaya inta aqoontale ku jirtaee garanaysana dantood dan yaroo ay meesha ka leeyihiin amba jago yaroo uu meesha ka hayo ku ilaashanaya amba dan uu ka doonayo gaar ahaaneed kaga faa'iidaysanaya shirkaasna waxaan u malaynayaa in in dadka intii daawatay ay aragtay inta aan daawanno horta waxaan kula talinayaa inay daawadaan markaasay qanciya wax doodoo la galay ma jiro wax tartanoo laga dhex sameeye ma jiro sharcigii xisbigu lahaa ee la rabay sharciyan in shirkan lagu qabto oo lagu maamulo dhasbiinkaa lagu tuuray sharci cusub oo laysku talay oo oo shaadh laysleekaysiiyey baa la samaystay oo runtii aad ka yaqiiqsoonayso qodobbada ku qoran oy ka mid tahay inaan cidiba isla sharraxi karin oy ka mid tahay in maxaa la ydhaa ay iyagu uu yidhaahdo uu ku dhaco oo uu ka xishoon waayo ummadda iyo iyo dalka iyo iyo sharciga dalka uu yidhaahdo intuu istaago golaha dhexe anuu aan soo qoray allae ogolaado oo sacabuun la tumay adduunyada ilaahayna laguma arag waxaasoo kale horta dadka daneeya dimuqraadiyadda somalilan ee ku bixiya maxaa la ydhaha mucaawinooyinka iyo gacanta inay soo farageliyaan ay eegaan weyaan qodobka labayo labaatanaad ee doctoorkuna qofka xaq u siinayaa in la dooran karo waxna u dooran karo wax allayaalo wixii sharciga ee ka soo ee ka soo horjeeda kaa ee kaa ka bedelan waxay noqonayaan waxba kama jiraan sababtu waxa weeye isagaa baysiga isagaa baysiga dhiiranaanta iyo ku dhaca intaa leeg ee sharciga intaa leeg loo baabiyey haddii aan reer somalilan aanay aanay joojin oo aan saa lagu joojin halkeedaa lagu joojin waxaa iman doonta oonu ognahay oo lagu socdaa in qodobka diktooriga ee labada teere bay madaxweynaha la bedelo berrina oo sacabka loo garaaco oo dabeetana uu yidhaahdo weligii anaa joogaya ta loo socdaana taa tahay dareenkeedana in la yeesho haddii taasi ay suuro gashana way dhacaysaa waxa kale oo nasiib darraa jaahilnimada iyo xogogaan la'aanta dalka dadweynaha reer somalilan bulshada qaybaheeda kala nooca ay ka taagan yihiin somalilan iyo maamulka hadda joogo aad mooddo koox yaroo canaasiira oo xidhatay meeshii oo afcaashooda iyo waxay samaynayaanna aanay aad ka dareemayso oo aad ka dhadhaminaysa inaanay dan ka lahayn dalka wax dhibina aanay ka soo marin ayaa aad mooddaa in dadweynuhuna ay ay u sii quminayaan waxaan idiin sheegayaa maanta somalilan anugu markan qiimeeyey waxay taagan tahay ma- siddeetankii halkay taagan tahay waxaad ku garanaysaa hodheeladii dalka baaxmashtarigii baa inta loo tegey waxaa lagu yidhi cid waxbaa ka karaynina aan annaga ahayn may odhan dee lacagtaysii ilaanu baaxmashtari baana waa karaysanayaa haddaad tidhi cidnaa ka karayni adigu lacagtaysii oga karaan waayahay baa layidhi maalintiina haddii aanay taasi dhicin annagaa ka jir wanaagsanaan lahayn oo ka ka qurux badnaan lahayn laakiin hudheellaydu annaga taariikhda meel bay noogu xaqlan yihiin iyagaana naga hiiliya laakiin cawaaqibkeeda waxaan filayaa inay heli doonaan dhaqso u heli doonaan abaalkeeda haddii ay joojin waayaanna waxaa ku xigi doonta in furaa keena la idhaa maalinta dambe waaba tabtii siddeetankii iyo iyo eh, dhowriye siddeetanadii la marayey ayay maanta maraysaa ciidamadeenna iyaga laftooda waxay u baahan yihiin inay sharciga dalka bartaan oo nin kastoo sharciga dalka jebinaya dee aanay ku raacin waaba nimankan wakhtigoodii dhammaaday teeramkoodii nimankan teeramkoodii dhammaaday ee sharci darrada ku jooga heshiis yaroo caantayn oo saddex isbigaleen ku jooga ay laba nin saxeexeen oo isog tallaabooyinka noocaasa ay ku dhiiranayaan markaad eegto qofka caqliga leh amba danaynaya dalkani inuu eega weeye cawaaqixumada ka iman karta tallaabada ku xegi karta waana idiin sheegayaa annagu meesha xoogaal baan uuna reer somalilaanow haddaa ka dhiidhii weydaan oo arrinkaa meeshiisa lagu qaban waayo waxaa ogaataan inuu berinta boqor idinku noqonayo dastuurkan la beddelayo annagu kolle waanuu soo banbaxnay arrinkana waxaa idiin sheegayaa inaanay maanta taagnayn inaanay maanta taagnayn maxaa la yidhaha ee ee ee garab uduba ama niman musharaxiin oo loo diiday inay sharaxaan arrinkani qadiyadda somalilan buu ayuu ayuu ayuu ayuu ku fadhiyaa cid kasta oo danaynaysaana inay ka hadasho oy ka hor timaaddo oy oy mowqif adag iska taagto xaq baa loogu leeyay laakiin haddaa u aragtaan dee laba ninoo loo diiday eh, inay sharaxaan annagu awalba dee sharaxaadda amboon hellayna boon waayle laakiin mustaqbalka cawaaqibkay keenayso ninna ma dhaafayso ninna gaar u dhaafi mayso waxaan kaloo idiin sheegaynaa annagu hawshayadii aanu u banbaxnay in udub sharciga lagu soo celiyo oo isbeddel ay ka dhacaan oo waxaan la qarqoosho la joojiyo waanu u qaashaaranay dagaalkaa siyaasiga ah laakiin waxaan ogey waxa la yaalo wixii ay u baahnayd ay- ay u baahnaa aanu u baahanayna diyaargarowgooda waa ku jiraa waa samaynayna laakiin waxaan ogey kuwo aan yaq- eh, eh, eh, maxaa la yidhahaa ni- maamulkan hadda jooga waxay le- waxay leeyihiin noocyo badanoo aan shaqaba waddanka u hayn oo shaqooyin gaara u qabta waxaan ogay sidii maalintii dhaweyto dhacday in la yidhaahdo eh, weerar baa la soo qaadaya oo madaxtooyada baabuurtii laga soo wada saaro oo waddadii madaxtooyada la xidho labiyo tobankii habeenimo labadii habeenimoa niman carari ay ugu yimaadeen guriga oo show madaxtooyada looga sheego layidhi daro walba wax soo weeraraya way yaabeen anoo iska jiifa markay arkeen way u qaadan waayeen waxaa lagaga shaqaysanayaa iyo dadka maamulka ku jira ee haysee waa dadka noocaasa qaar inay shaaniyada qarxiyaan oo keliya u jooga oo marka arrin siyaasiya jiq lagaga siiyo xagga kale u rogo shaaniyaal qarxiya ayaa jooga oo shaqo kaleba qaban oon aqoon kaleba lahayn aqoon kaleba aan lahayn bal tiifigooda iyo raadiyahooda dhegaysta ninkii doonaya inuu bartow ee moodaya maamulkani inuu ugu maqan yahay shaqo iyo dantooda ugu maqan yahow tiifigooda iyo raadiyahooda dhegaysta habeen dhaweyto waxaan ku arkaya saddex afar nin oo meel fadhiya oo la leeyahay oo warka headline-ka tob laga dhigay idaacadda waan la yaabay nimankaa meesha ka hadlayaa ciday la guruubiinaya ciday la socdeen wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaana garanay maantana aanan sheegi karin xisbi ay yihiin dowladduna dadka waxay ku mashquulisay habeenkii o dhan ay ku celcelinaysay raadiya iyo tv-ga niman ka soo baxay garabkii darawal iyo sandoon ayay ku celcelinaysay waxa haddaba meeshay noo joogaynu moodayno waddan inay dana dad u joogaan meesha waa nimankaa waana laydin mashquulinaya waxaanan ogayen berrito laydin soo abaabuli doono xaafi inuu wasiir walba loodhan doono ood xaafaddiinna tag oo dhowr oday ka soo kiciya waxaad tidhahdaa wixii nabadgelyada qarribaya waa la gowracayaa waxa weeyaan war nin damboo yaroo jaahil oo laga soo kaxeeyey meel oo laydhaa kaale oo ka hadal tv-ga uga baqi mayna qadeedayada iyo xuquuqdayada waddankanna meesha ku socdaanu arkaynaa ka joogi mayno waxaa loo baahan yahay markaa dadkeennu waxa weeyaan qofka inay inay biyodhiitiyaan bay rabaan qaybaha bulshada qiyaas baraha maxaa la yidhaa maxaa la yidhaha madax dhaqameedadii civil society-gii bal cid ka hadlaysa waa kaasay arag burburka intaa laga waddanka loo geystay cid ka hadlaysa ma jirto darawal iyo sandoon oo loo diiday maxaa la yidhaha inay saraxaan ayaa looga dhaadhicinaya war annagu ma rabno waxba awalna waxba maanaan rabin lafaha iyagana horaan ugu soo hibeen maantana waxaannu arkaynaa oonu idinka xoogogaalsanay halkay ku socdo dalku halku ku socdaannu arkaynaa iyo cidda hoggaaminaysa iyo meesha loo wadaannu aragnaa khatarta ka iman kartee dhaxalka carruurtiinna u dhigaysaan baannu aragnaa haddaydan gacanna siinna annana waannu iska seexanayna annagaa wax gaar inaga maqanyin haddii ilaahay tii hore naga badbaadiyey waa iska seexanayna waxa weeyaan sababtan caynkaa ugu xanaaqaya aad baad mooddaa inaanu xanaaqay waxaanu xanaaqayaa ilaa maalintii arrinkaasi aanu ku kacnay suuqa waad ku arkaysaa dee mid kule waa waa waa war wada hawsha waa waa waa idinla jiraa war wada hawsha ma rabna annagu wada hawsha ma rabno si siyaasi oo cad oo ficila inaad u- inaad inaad inaad inaad inaad uga uga hawlgashaabaa loo baahan yahay looga hawlgalaabaa loo baahan yahay waxaana idiin sheegaynaa international communitiga iyo eh, eh, maxaa la yidhaha deeqbixiyayaasha safaaradahooda iyo xafiisyadooda giddi waxaanu warqadaan u wada diraynaa waanu ogeysiinayna ugu dambayn beritay wada baxayaan cid kastoo danaynaysa oo waxgashatay dimuqraadiyadda somalilan waanu la socodsiinayna kana hadhi mayno xarunna waanu samaysanayna ma garad hadday idinka dhabtay iyo haddaana idinka dhab ahaynna maalmaha soo socdaanu ku ogaanayna amba waannu qaybtayadaannu ka qaadanoo dee waannu idinla hagaajin haddii ay noqoto in dad gaari dan ku leeyihiin aa u aragtaanna qaybaha bulshadow haddaa u aragtaanna dee annana waanu tashan waxaa loo baahan yahay markaa madax dhaqameedkii runtii ilaa hadda nin keliya oo ka hadlay mahayno waan la yaabanay sababtu waxa weeye mar kastati way soo geli jireen eh, marka wax yar dhacaan way soo geli jireen saxa- eh, media civil society-gaa soo geli jiray bulshooyinta gobolladaa soo geli jirtay qaar imanka leedee maxaa la idhaa haddaanu eh, eh, eh, beesha caynkaasanay waanu ka baxanay uduba oo wa- kalsoonidii waanu kala noqonay waan ark laakiin ma aha intaasoo keliya inta loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay horta sharciyaddan la baabi'iyey ninkan awadda haysta ee hubkii haysta ee ciidankeennii haysta ee sharci darrada ku haysta ee doorkii iyo shuruucdii dalka baabiinaya sii loo joojin lahaa weya waxaa loo baahan yahay haddii taasi la heli waayana dee hadal meel laga yidhaha walba waa laga waa looga- waa laga odhan jira waxaan u malaynayaa inaan saaxiibaday aad ku dheeraaday intaasi idinku filantay war contribution ciddii ciddii amba hadal amba ficil waxay doonta ha ahaatee arrinkan qadiyadan ka damqatay ee u arkaysa in khatar ay ku tahay dalka tallaabadaa maanta bilaabatay ee sacabka laysu garaacay ee ciddood loo diidey ee cidfood loo diidey ee cid inay sharciga akhriyaan loo diidey ee sidii afweyne laysu garaacay durbaanka iyo sacabka ninka taa maanta ka damqan waay ka damqanaya bannaankaa u soo baxo iyo annaga na odhan maalin walba adigu hadal iyo futiido hadal wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
cabdilaahi xuseen iimaan dirawal waxaa kale oo shirkan jaraa'id ku wehelinayey ismaaciil aadan cismaan iyo xildhibaan duur oo ka mid ah xubnaha xisbiga udub islamarkaasina ka soo hor jeestay ee ka maqnaa shirweynihii uu xisbigaasi dhowaan ku yeeshay magaalada hargeysa